wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle oo kaashanaysa hay-adaha e c f iyo n r c ayaa magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ku qabatay xuska maalinta caalamiga ee cunnada adduunka iyo beeraleyda soomaaliyeed iskaashatada beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa madasha munaasabadu ka dhacaysay kusoo bandhigay dalagyo kala duwan kuwaas oo ka soo go-ay beeraha hirshabeelle cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo ka socday hay-adda e c f ayaa ka hadlay muhiimadda munaasabadda loo qabtay weyn bay inoo tahay inaad nagala soo qayb gashiin munaasabadda aan ku xuseyno maalinta cunnada adduunka iyo maalinta beeraleyda soomaaliyeed kusoo dhowaada marka koowaad waxaa halkan ku sugan iskaashatooyinka beeraha ay taageerto hay-adda a c f iyo home gardeninka ay taageerto hay-adda n r c dhammaantood waxay soo bandhigaan wixii ay ka soo saarteen beerahooda farxad weyn bay inoo tahay inaan madashaan xoghayaha dowladda hoose ee magaalada jowhar maxamuud xasan bariise iyo duqa magaalada jowhar cismaan maxamed mukhtaar oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ayaa ku baaqay in la xoojiyo waxsoo saarka beeraha inaan qayb ka ahaano maalinta cunnada adduunka iyo maalinta beeraleydaba annagu reer jowhar waa dad beeraley ah waa dad wax soo saar waa dad tacab waa dad lagu yaqaano in maxaa la yidhaahdaa wax soo saarkooda oo aad u sarreeyo magaaladan jowhar waaad waxaad ogtihiin in laga soo saari jiray bariis iyo galley iyo dalagyo kala duwan
gobollada ama degmooyinka soomaaliya maantana u baahan in sidaan oo kale loo wacyigeliyo dadka waa ku faraxsannahay sida uu sheegay xogeeyaha maamooyin maanta weliba magaciisi meel biyo tegaynin ee ceelal ama wadaan inay u qaataan ay intaasoo dalag ay ka soo saareen in loo tababaran aadaan u faraxsannahay ee maanta dalag ka soo go-ay congo iyo baraki iyo dolol kale ee maxaan ku rahayto biyaha qaarkooda ka caagan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasin daqare ayaa sheegay inka maamul ahaan ay ka go-an tahay dadaalna ay ku bixinayaan sidii loo gaari lahaa isku filnaansho dhanka cunnada ah dowladda hirshabeelle beeraha ee labada gobolba ay yihiin laba gobol oo barwaaqo ah walow fatahaado iyo biyaraan iyo fatahaado inta badan waxyeelo ayna gaarsiisay waxaan doonaynaa annagoo ka turjumaynaa hadafkii iyo iyo iyo hiigsiga madaxweynaha in laga gudbo ku-tiirsanaanta macaawino in laga gudbo a b c la tuuro in laga gudbo kaamam dadka hirshabeelle isku filnaan cunto inay gaaraan isla markaana ay isteedyada kale gaarsiiyaan raashin inay gaarsiiyaan waayo hadafkeennu waxaad ogtihiin wasaaradda beeraha iyo waraabka beeraleyda hirshabeelle waxaan ka kaalmaynaa fasal kasto ama sanad kasto lixdan kanaal ayaan dayactirnaa xuska maalinta caalamiga ee cunnada adduunka iyo beeraleyda soomaaliyeed ayaa mid sannad waliba la xuso marka la gaaro lix iyo tobanka bisha tobnaad